asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteennii aynu ku qaybsan jirnay wax fara badan oo innaga gooni inoo ah markaan ku leeyahay wax gooni inoo ah dee waad og tihiinu afku gooni inoo yahay dhaqanku aynoo gooni diintu dee ee islaamka caalamka jooga ama muslimiinta caalamka ayay nagala dhexaysaa diinta ilaahay oo rabbi baa inugu manaystay alxamdulilaahi rabbialcaalamiinna waa aynu leenahay laakiin in adhi la dhaqdo sida loo fadho adhiga iyo sida geela loo ragaadiyo ama lo'da loo qoobixiyo iyo cudurrada ku dhiciyo cadaabkii howlaheeda iyo haddii eebeydinhayo lishii adhiga oodafadii afraaricii aqalka daahii dhalasaarkii haddii eebeydmahayo dheegsaarkii labadhudoodkii qumbihii haddii lahaydmahayo sibraarkii gaawihii toobkihii bontolkii kuwaas iyaga innaga ayaa gooni u leh oo maaragtay waa hidaheenna saasoo kaleento mahmaahyaheenna iyo sheekooyinkeenna maaragtay hilaadinta dadka ama qiimayntiisa ama qodob koristaagooda taas iyagaana innaga ayaa gaar u leh wixii marka goonida inoo ahaa waayaan waxaas maantana waxaan ku soo qaadanaynaa saddexlaydeynin saddexlaydan waxay ka hadlaysaa guurka nin baa la weydiiyo layidhi guurku see noqdaa marka qaydaha guurka ee goonida ah qaybo guurku leeyahay oo gaara ayuu eegay wuxuu yidhi guurku waa saddex markaasaa layidhi haye bal macnee markaasuu yidhi mid eeda leh waa guur eeda leh mid eeda leh mid uquba leh iyo mid ilaalin leh saddexdaas weeye ayuu yidhi guurku dhegaystow mid eeda leh haddaan u fiirinno waa midka aad eeddadaa oo kaleenta iyo habaryartaa oo kale gabadheedii iyo qaraabada kuwaas iyaga aad foodda la gashay dee eeduu leeyahay oo hooyooyinkaasu eed kaama daynhayaan amaba eedda mar walbay ku saarhayaanoo sida wiilkoodoo kale ayay rabaan inay kuu canaantaan oo eeddiisu ma yaroo eeduu leeyahay buu yidhi ninkan aqoon-yahankiihii midka labaad waxa uu yidhi waa mid uqubo leh abtigaa oo kale inaad ka guursato dee abti moogta habaarkiisa lagama kaco waata soomaalidu dhahdo aadna way isaga ilaalisaa in abtigu u waqdoobto ama uu maaragtay aweytiyo ama habaar ka soo gaadho ma jeclo dadka soomaaliya dhaqan ahaan mana fiicnaba in abtigaa uu kaa soo calaacalo saasoo kale inta gabadha abtigaa oo kale haddaad guursato ah war wiilkan seen yeela ah war gabadha seen yeela haddee gabadhii iyo maaragtay iyo adigiiba saasaabad uquba kaga gurateen wadaadki waad ka uquba gurubsateen haddiiba mar ah laydin dhaho war qoyskan seen dhahaa ah war wiilka abtaanu ahay si aan dhaha ma garanayo gabadhan anaa dhalay ma karhay waa kariwaa gabadha hadduu dhaho dee ninkaasu halkaas ahdaasaaba adiga kugu filan waa midka abtiga saddexdaas iyo mid ilaalin leh waa midkaa soomaali weyntaa ilaahay laga guursado ama dadyowgaa ilaahay laga guursado ilaalin buu leeyaho ilaalinta uu leeyahay waxaa weeye dee laba reer xiditinimadaas ka dhaxayso iyo maaragtay dhaqan wanaagaas ayaa wada ilaashanhaya dhaqankoodii iyo xiditinimadoodii marka mid leh oo la ilaaliyey oo la dadaabeeyey oo meel looga dacwoodo leh oo qaab loo mara leh oo howlo noocaasa leh ayuu noqonayaa laakiin guurka eheladu uquba iyo eed labadaasba waa laga dhaxlaa ayuu ku leeyahay aqoon-yahankan afkiyo dhaqanku mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtada maanta waxaa la yidhi kayrkaa intuusan ku baranin baa la bartaa